doctor cali xaaji aadan wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya kulan kula qaatay jaalida soomaaliyeed ee dalkaasi isagoona wasiirku uu kaga warbixiyey horumarada caafimaad ah ee ku tillaabsatay dowladda federaalk ee soomaaliya gaar ahaan wasaaradda caafimaadka muddadii uu hogaaminayey waayo maalin dhow ayaa lasoo bandhigay waxqabadka xukuumadda telefishinnadan aad ka daawateen ayaa laga yaabaa wixii kaabayaasha caafimaadka oo la hormariyey ama la dhisay ama la qalabayey ama la dayactiray kusoo kordhay wixii haddii maaragtay bangi dhiig lasoo kordhiyey haddii xarumo keliyaha lagu dhaqo oo lacag la-aan dadka maaragtay ugu dhaqo lasoo kordhiyey haddii isbitaallo la dhisay haddii maxay ahayd shaybaarkii qaranka la hormariyey haddii maxay ahayd hay-addii daawada shaqo wanaagsan la asaasay shaqo wanaagsanna ay hayso kontaroolida daawada haddii golaha mihnilayaasha caafimaadka ay howl galeen oo wax laga qabanaayo dadka ku xadgudbaaya bukaanada haddii maxay ahayd sidoo kale machadka caafimaadka qaranka cilmibaarisyo badan oo joogtaa uu sameeyo ay ahaan laheyd waxaasoo dhan waxaad ugu bogateen soo bandhigiddii xukuumadda maalin dhaweeto warbaahintana waad kala socoteen marka taa ka sheekayn maayo waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo in soomaaliya ay soo laabatay
qaar ka mid a jaaliyadda soomaaliyeed ee kulanka ka hadlay ayaa dhinacooda bogaadiyay horumarada la gaaray iyagoona talooyin u soo jeediyey wasiirka wasaaradda caafimaadka ku saabsan sidii loo sii horumari lahaa adeegyada caafimaadka loona daadiji lahaa xilliga hadda wasiirku uu joogay waxaan isleeyahay caafimaadku wax badan baa isbedelay waxaad arkaysaan hadda isbitaallo la xirahayo waxaad arkaysaan wacyigelin socota oo guddiga caafimaadka la samaynayo la leeyahay qofka wax sheegahaya waa inii la og yahay shahaadada uu haysto mas-uuliyadda qofka markuu qaado waxaa ugu fiican markuu ikhlaas iyo ilaahay haggiisa uu wax u gudo laakiin adduunku addunya faaniya weeye waa lama beri magacaaga waa la sheegsheegayaa kabacdina waa baxayaa laakiin wixii ku harayaay markaad dadka magaci uga tagtid lagas markaa magac ka dhex tagtid oo dadka uga tagtid shaqooyinkaa qabatay laguu xuso iyo markii xag ilaahay wax kuu yaaliin oo camalkaaga uu ahaa camal akhlaas ah waa mas-uuliyad wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada mas-uuliyad aada u weyn waaye maxaan ku leeyahay marka soo dhowaaw mar saddexaad iyo mar labaad intaas markaan ka gudbo wasiirkeenna waxaan rabaa in hal yaar aan ugu faa'iidaysto maadaama wasiirkii caafimaadka ee dalka uu yahay waa muhiim wasaaradda caafimaadka haddiina caafimaad jirin qof kasta oo madaxweynaha laga soo bilaabo ilaa qofkii ugu hooseeya caafimaad uu qabin dhibaata ay leedahay nairobi ayaa waxaa ka mid tahay magaalooyinka geest africa ay ku nool yihiin soomaali badan iyadoona magaaladaasi ay maalgashiyo ku leeyihiin oo ay qayb ka tahay kuwa caafimaad